taliyaha qaybta baarista ee c i d booliiska deegaanada galmudug ayaa ka hadlay xaalada baariseed oo ka socota degmooyin ka tirsan galmudug isagoo iftiimiyay gashas dhowra ka dhacay degmooyin iyo tallaabooyinka la qaaday taliyaha ayaa sheegay in xafiisku diiwaangeliyey falal dembiyeed ku kala duwan oo ka dhacay degmooyinka celaar iyo cadaado waxa uuna xusay in kiisaskaasi isugu jiraan dil iyo kufsi sababay khasaare nafeed taliyaha ayaa sheegay in kiisaskan loo haysta rag ku eedeysan inay dembiyada geysteen ayna sugayaan baaritaan socda waxa uuna sheegay in laga warsugo booliiska qaybisa kala duwan si loogu helo xog ka sugan iyadoona ugu baaqa shacabka reer galmudug inay la shaqeeyaan qaybaha kala duwan booliiska deegaanada galmudug haddaba waa kan taliya cilmi oo ka hadlayay dembiyada ka dhacay degmooyinka ee galmudug ee ay gacanta ku hayaan baaritaankooda waxaan rabnaa inaan laba dhacdo oo aad iyo aad u arxandara si arxandaraa falal lagu kacay aan ka warbixinno falalkaasoo ah kufsi iyo iskugu jira dil oo ka kala dhacay degmada cadaado sagaaliyo tobankii bish toddobaad laba kun labaatan iyo shan iyo labaatan iyo labadii bish toddobaad laba kun labaatan iyo shan oo ay kiis noocaasuna uu ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud bariga gobolka galgaduud haddaan ku hormaro kiiska ka dhacay cadaado sagaal iyo tobankii bish toddobaad laba kun labaatan iyo shan waxaa kiis kufsi iyo dil ah loo geystay sucdi cali cismaan oo ahayd hooyo soomaaliyeed marxumadaas oo ku dhimatay degmada cadaado xilli saqdi dhexe ah waxaana kiiskaas loo soo xiray tuhunsanayaal gaaraya sideed oo baaris dheer lagu sameeyey baaris dheer kadib waxaa soo hartay shan tuhunsano oo kiiskaas u xiran haddana ku xihan saldhigga degmada cadaado baaritaan aan ku samaynay iyo juhdi badan oon gelinay iyo dhan e oo u dirnay in kiiskaas lagu guulaysto insha allahu tacaala waxay noo maray rajadu meel fiican baaristaasuna in aan ku guulaysano ayaan rajaynaynaa insha allahu annaguna waxaan wakti iyo juhdi iyo in badanba ku bixi doonaa in aan maxkamadda iyo meesha cadaaladda ugu dambeyda aan gaarsiino si ay dadkaasu ugu qancaan sidoo kale kiis ayaa wuxuu ka dhacay degmada ceeldheer labaatan iyo labadii bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan abbaaro toban saac oo galabnimo kiiskaas oo loo geystay xabse cabdulaahi maxamed gabayre gabadhaas oo ahayd labaiyo toban jir degmada ceeldheer ku dhalatay kana soo jeeda gabadhaasoo loo geystay kufsi iyo dil labadaba laiskugu daray ayadana waxaa loo soo xiray eedeysan hal eedeysana loo soo xiray oo kiiskaas galay isagna waa xiran yahay wuxuuna wajihi doonaa cadaaladda iyo laamaha ku shaqada leh oo ay ka bilaabato booliiska ilaa xeer ilaalin ilaa maxkamad u mari doonaa waxaana waxaana uu mari doonaa waddada cadaaladda insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaan rabaa inaan dignin meeshaan uga soo jeediyo dadka barabagandada iyo ku qoraya facebooka kiis annagii aan baaristiisii hayno oo dowladdii ay gacanta kula jirto oo booliiskii haayo cid heblow ku caddaaday iyo cid heblaa lagu helay cid kasta oo qof muwaadin soomaaliyeed ah barbagaande ku sameeya wuxuu waajihi doonaa maxkamad qofkan haddii wax lagu leeyahay si sharci ah wax lagu yeelo doonaa maxkamaduu mari doonaa maxkamadaa dhihi doonta qofkan waa kiiska qofkii galay ama waa qof aan gelin oo muwaadin oo xaqla ah oo duurkiisa loo dayi doonaa ama waxaweye qof kale oo dhihi kara qof hebela kiiskaas lagu helay ama qof hebela kiiskii kufsiga ay ku caddaaday ciddada u xirxiran kiiskaas hadda oo brobagankaas facebook iyo social mediaha lagu qabtay cid warkaas lagu qabtana waxay la mid tahay qof kasta oo kiiskaas lagu soo qabta wuxuu la mid yahay kuwa tuhumsanayaalka loo haystaa ayagana kiisa loo haystaa maxkamaddayna wajihi doonaa taliska booliiska galmudug ayaa ballan qaaday inay xoojin doonaan sugidda amniga iyo howlaha baariseed iyadoona la adeegsanayo qalab casriya iyo tababaro la xidhiira karuqaadida aqoonta xirfadaha booliiska degmooyinka galmudug